waayo jawaabteedu waxa weeyaan waa waan intaaba waan maqlay xaq xaq waxa uleeyihiin inay yidhaahdaan cashuura hala mideeyo dal burburay baan nahay meel fog fog fog fog baan ka nimi diyaar baa loo yahay in cashuura hala mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada financeku way kulmeen margarow way ku kulmeen mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen kismaayo dadka baayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saaran ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku haya waana iga dhab weeyaan meelo kaloo badanna anigoo aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan iyaan ka shee aan ahayn wasiiri waxba tabana baan ka sheegay dadka soomaaliyeed maanta dawlada hadday jirtiyo dal hadduu jiro waxay isku hayaan waxa weeyaan waxaa ka mid a saddexda factor isku hayaan midi waxa weeyaan nimanka beec mushtariga ah iyo laba factor oo kale haddii kale waddankani faruu kala raaci laha marka xushmadaanu haya horta taa weeye ta labaad cashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiyaa iyagaa iyagaa bo iyagaa geeya muxuu ahayn iyagaa kenya geeya iyagaa geeya uganda iyagaa geeya tanzania ilaa iyo south africa iyo malawi bay geeyaan annaga waxaan leenahay cashuur waa garanaysaani walaalayaal kuwaad intaa siisaan rubuceed haddaad siisaan wallahi abaal baan ku qabayna dalkana dalkeenii wey carbal waa kaase waxaad nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani nairobi waa ka sayf waxa kalena naga qaadayaa badan dee arrintaa waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa anigu dadka ugu cashuur